madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa xalayto ku hoyday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasi oo uu kulamo kula yeeshay madaxda maamulka gobolka iyo weliba ururada bulshada rayidka waxaa socdaalkiisan ku weheliyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad tugidda daa-uda weyse ee khadka telefoonka kula xidhiilay taliyaha madaxweynaha ahna afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan yariisow oo jooga magaalada muqdisho ugu horey waxa uu weydiiyey faahfaahin inuu ka bixiyo socdaalka madaxweynuhu uu ku tegey magaalada jowhar
madaxweynuhu laba sac ka hor ayuu wuxuu tegay gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ujeedada u tegayna waxay ahayd qorshaha muxuu ahaa gaarista deegaanada dalka iyo la tashiyo lala sameynayo shacabka soomaaliyeed si looga qeybgeliyo go-aamada masiirka muhiimka ah madaxweynuhu shalay buu tegay magaalada beledweyn oo waxaanay kusoo hoyday tanna qeyb ayay ka tahay qorshihii in muddaha soo socday oo marka dhowaan tegay si dadka looga qeybgeliyo araadooda loo dhageysto dawladda iyo arrimaha iyo maaragtay dawladdu waxay hiigsanayso hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka loo sharaxo marka qorshahaas ayuu ka mid yahay safarkan marka laga soo tago higsiga dhinaca arrimaha siyaasadda iyo waxyaabo kaleba waxaa jirta oo xaqiiqa in bulshooyinka ku nool gobollada kala duwan ay jiraan adeegyo muhiim ay u baahan yihiin sida nabadgelyada iyo adeegyada biyaha iyo kuwa kale bulshada arrimahaasi ma ka mid yihiin arrimaha madaxweynaha uu kala hadli doono dadka degan degmada jowhar amaba dadka gobolka shabeellaha dhexe oo dhan si wanaagsan waa la socotaa in baarlamaanku ku dhowaan ansixiyey qorshihii wasaaradda arrimaha gudaha ay gudbisay oo ah sidii dalkan loo gaarsiin lahaa inuu federaal noqdo islamarkaana loo sameyn lahaa maamuladii kumeel gaarka ah ee dariiqaas isaga ku xegi lahaa dalkan qorshahaas ayuu ka mid yahay oo ah in shacabku iyaga ayagooda ka tashadaan dawladuna ay u diyaariso environmentkii iyo habkii ay maaragtay uga qeyb qaadan lahaayeen arrimahaas ujeedaduna waxay tahay in shacabka deegaanada ay doortaan guddiyo ama councilors wax loo yiraahdo golaha deegaanka oo ayagooda ka tashan doono ujeedaduna ay tahay in shacabka kula xisaabtamaan dadkaas mas-uuliyiinta ah adeegyadii bulshada maxaa ka qabsoomay siyaasadii dawladda ma hirgeliyeen sidee wax u socdaa arrimahaas o dhan waa muhiim ta kale ugu muhiimsan jowhar oo ay uga duwan tahay meelihii kale waxay tahay fatahaad ba-an iyo bani aadamnimo gargaar deg dega loo baahan yahay gobolkaas madaxweynuhuna qorshahaas inuu indhihiis kusoo arko caalamkana iyo ganacsatada soomaaliyed qurbajoogtana ugu baaqo in dadkaas gargaar deg dega lala soo gaaro ayay ka mid tahay
shalay waxa uu tegay madaxweynaha magaalada beledweyne sidaa sheegtay xalay uu kusoo hoyday kulamadii halkaasi uu kula yeeshay ee maamulka iyo odayaasha dhaqanka maxaad inooga sheegi karta oo kasoo baxay runtii wax weyna kasoo baxay dadkii meesha lagu tegay iyo siday ugu faraxsanaayeen madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliyeed oo u yimaada sida maarata ka qaybgalka laga qeybgeliyey talooyinka sida madaxweynuhu ula dardaarmay in amnigooda iyo nabadeyntooda ay iyaga ilaashadaan dawladduna ay diyaar u tahay wax allaale wixii loo qaban karo la qabato wuxuu aada iyo aada madaxweynuhu u ammaanay magaaladaasi beledweyn ciidanka amisom ee walaalaha jabuuti oo runtii shacabka kalsooni aan kalsooni aan caadi ahayn ka samaystay islamarkaana u adeega shacabka si soomaalinimo ahna runtii maarata waxula qabta iyagana aada buu u ammaanay dhammaan ururadii bulshada ula kulmayn waxay ahayn kuwa runtii maaragtay diyaar u ah dawladda iyo awaamirteedii inay dhegeystaan kuwa diyaar u ah in nabadeynta la xajisto kuwa diyaar u ah in maamul wanaag ka dhacdo beledweyn oo horseed noqoto waddanka intiisa kale marka runtii madaxweynuhuna aada iyo aad buu ugu faraxsanaa dhammaan dadkii la tegay iyo mas-uuliyiintiina iyagana aad iyo aad bay u qanacsanaayeen
degaano kale oo badan ayaa jira uusan madaxweynuhu tegin qorshaha ma ugu jirtaa inuu dhowaan booqdo gobolada kale soomaaliya madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa ay ka go-an tahay waad buuna u jecel yahay inuu dhammaan deegaanada dalkao dhan wada gaaro qorshahaasna waa waa uu socdaa waxaan rajeynaynaa inay dhowaan qorshahaasi wada fuli doonaan intii goob oo uusan tegin
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cumar yariisow afhayeenka madaxtooyada islamarkaana la taliyaha madaxweynaha oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramayay daawud aweyso washington jooga